daanduleyo aad ayaad u mahadsan tahay qodobada ugu muhiimsan ee shirkaasi tikaad ka soo baxay waxaa ugu muhiimsanaa warshadaynta kaabayaasha dhaqaalaha iyo sidii beeraha iyo waxyaabaha kale ee nolosha dadku ku tiirsan tahay shaqooyin loogu abuuri lahaa gaar ahaana dhinaca technolojiyada oo china ay ka mid tahay oo jaban ay ka mid tahay wadamada ugu horeeya dunida in ay dadka africa ku dhaqan balaayiin doolar lagu bixinayo sidii loo tababari lahaa oo xirfadaha looga dhisi lahaa si markaasi ay uga soo kabtaan dhibaatooyinka dhaqan dhaqaale ee dadka haysta waxaanu ognahay in africa ay u baahan tahay heshiisyo horumarneed iyo maalgashi sida kuwa qaaradda africa uu ka wado dalkaasi shiinaha oo kale marka laga soo tago inay ku heshiiyeen iskaashi dhinaca dhaqaalaha la dagaalanka argixisada iyo burcadbadeednimada maxay africa ka filaysaa jaban oo la taaban karaa
waxyaabaha sida gaarka africa ay u rajaynayso waxaa ka mid a barnaamijyada xagga ee sayniska heshiisyada la saxiixay waa sayniska iyo technolojiyada waxaa kaloo ka mid a la dagaalanka khayraadka sida ba-an ay uga faa'iidaystaan burcadbadeeda sidaa tilmaantay iyo weliba argagixisada dadka xag jirka oo ay sheegeen inay dalka jaban doonayaan inay wax ka qabtaan iyagoo soomaaliya iyo dalalka afrikada barina heshiisyo dhowra oo la saxiixay ay si gaara usoo jiiteen marka la eego sida ay usoo kabanayaan wadamadaas soo koraya gaaraan kuwa saxaraha ka hooseeya oo aad loo sheego boqolkiiba hal wax ka yar inay maalintii ku nool yihiin oo doolarka maraykanka ah heshiisyadaasi waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha looga faa'iidaysto ee tamarta aan dabiiciga ahayn ee kale ee khayraadka bini aadamka ku jira iyo midda dabiiciga ah sidii loo horumarin lahaa ayaa heshiisyadaasi ku jira
yaasin ugu dambaysta mar haddii shirka lagu soo hadal qaaday burcadbadeednimada iyo argixisada labaduna si weyn ay u quuseeyaan soomaaliya soomaaliya maxay shirka ka faa'iidi kartaa
soomaaliya oo khudbad dheeru madaxweynaha dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud halkaasi ka jeediyey islamarkaana uu aada usoo dhaweeyey iskaashiga shirka lixaad ee tikaad ee u dhexeeya jaban iyo soomaaliya waxyaabaha sida gaarkaa soomaalidu ay uga faa'iidi karto waxaa ka mid ah soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ugu xeerta dheer africa khayraadka badaha oo aan aada looga faa'iidaysanin iyo technolojiyada ay u baahan yihiin waxaa kaloo ka mid ah dhalinyarada jaamacadaha ka baxa oo intooda badan cilmi baarista iyo digriyada sarreeyaan lahayn gaar ahaana dhinaca sayniska iyo technolojiyada oo wax badan la sheegay inay ka faa'iidayaan deeqaha kale ee dhinaca horumarinta iyo dhismaha ciidamada iyo sidii markaasi dadka shaqaalaha ah iyo dhalinyarada tahriibka aadaysa iyo kuwa ka qaybgelaya ururada xagjirka shaqooyin ay u heli lahaayeen ayaa ka mid a waxyaabahay aadka usoo dhaweeyeen soomaaliya oo ay aada u rajaynayaan iyadoo lacago kale oo ka mid ah kuwa deeqahaana ay ugu deeqday jaban dhowrkii sane lasoo dhaafay soomaaliya yaasin arrintan jaban hadda uu ka bilaabaya africa ma laga yaabaa in dalal kale oo africa ama si muuqata ugu jira ama si aan muuqanin ay arrintaas si taabato si gaara waa runtaa waxay u taabanaysaa dalalka africada bari oo horay ay aad ugu laba raadaynayeen jiniiska oo mashaariic kaabayaasha dhaqaalaha ka wada iyadoo dhowr iyo soddon hogaamiye oo intooda badan ee afrikaana ay shirka ka qayb galeen heshiisyo gaar ah hadaa jira maxaan ku idhahdaa daandurayow oo lapsob kuwa la yidhaahdo oo adekada laamo ku taala sielow adisababa ilaa iyo koonfurta suudan magaalada juba la yidhaahdo oo mashaariic kale oo gaara oo africa la bari ay ka faa'iidaysa gaaraan saddexdaa wadan u gaarana waa ku jiraan waxyaabaha jaban ay ballan qaada inay wax ka qabanayso